magaceyga waa carfoon cadoow ninkan bexdiisa fadhiya waa abtigey konton sanadkiisa waa konton jir ninkan aad buu u xanuunsan yahay aad buu u dhibaateysan yahay dhibaato inta ku eg wuu qabaa anaguu nala noolyahay waa abtigey wixii rafaad ku eg wuu qabaa habeen ma seexdo maalin ma harsado habeen iyo maalin wuu qayliyaa waan la taaganahay wuu waalan yahay kaadida iyo saxarada midna mid uu kala duwaaya malahan maxay aheede intii uu maxay aheede dhibto oo qof bili-aadan dhibto wuu qabaa qayli iyo maxay aheede wax allaale iyo wixii rafaad qof bili-aadan uu qabo wuu qabaa marka waxaan codsanahayaa muslimiinta islaamka ee codkeyga soo gaaray waa nin konton jir eh oo maxay aheede rafaadsan oo dhibkan qabo maskaxayaan buu u xanuunsan yahay inti muslin oo hadalkeyga uu soo gaaro oo codkeyga maqasho oo muslin eh waxaan ka codsanayaa inay maxay aheeday garab ay nagu siiso oo maxay aheeday wixii allaale wixii ay noo awoodaan ay nagu nagu nagu garab siiso qur-aan saar ha ahaato maxay aheeday daaw maxay aheeday isbitaal ha ahaato wax allaale iyo wixii uu maxay aheeday loo baahan yahay inay nagu garab siiso ayaan u baahannahay gogol ma haysto guri ma haysto maxay aheeday inta dhib bili-aadan qof bili-aadan uu dhib qabo wuu qabaa habeen iyo maalinna kama seexan maxay aheeday saan ula soo joodno waagaa noo bariyey inti qof bili-aadan uu dhib qabo uu dhibeysan yahay ninkan waa abtigey habeen iyo maalin uu hintaa naga dhammaatay waxaan ku sameyno ma garanayno ilaahay baa horta caafimaadka hayo caafimaadka ilaahay baa haya laakiin ilaahay wuxuu ku dheh dadaal markaad dadaasho haddana maxay ahayd anagoon kula jira marka anigana wixii tabar ahoo maanta wax aan maanta aan ku awoodo oo maanta aan ku tabar siiyo ayaan la-yahay celiskiisi baaba hataa tabartiisi celiska aan celinhayay baabo intii aan celinhayay baa tabarta iga dhammaatay marka wax hadda maanta ani aan awood ilaahay baa haya awood aan u haya ma lahan marka waxaan rabaa in wixii muslin oo hadalkeyga maqlaaya oo hadalkeyga uu codkeyga uu maxay ahayd danqiyey oo muslin ah inay waxaan rabaa maxay aheedey uu ninkan uu igu garabsiiyo oo wuxu u qaban karo uu iila qabto nin walaalka e oo aada u dhibaataysan shan sana uu sidan yahay oo silsiladaa ku xiran yahay qofka hortaagan hadduu ka dhaqaaqo waxaa weeye waa qof un lala jiro saxarada iskama duwo taagnidu ku kaadin dhibaato qof bini aadanna intay dhibaato hayso way nagu haysaa nafaqo ooma hayno oo wakaas qaawan waxa aan u hayno dhar male abood aan qur-aan ku saarno weyney oo tabartii baa naga dhammaatay isbitaal ma geyn karno oo daawo ma geyn karno qofkii muslin ah oo na maqlahayo inuu wax nalaga qabto yaan u baahanna
gogol ma haysto waxaa qotulyoon ma haysto mara ka bacdine walaalahay wax alla waxay igu caawin karaan inay igu caawayaan baan rabaa afar iyo labaatan sac silsilad baa ku xiran guriga lagama furahayo cuntada laftarkeeda markaan dhoo geenahayo wuu kugu soo boodi waxaan u hay ma laho masaakiin baan nahay garab kale ma haysti hanti ma qabi isbitaal waxaan kugu leey ma hayi walaalahay maxaan ka codsanahayaa waxay igu tari karaan inay igu soo caawiyaan muslimiinta o dhan